بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaynu dib ugu noqon lahayn xadiidka ninkaa humaamo la yidhaahdo boqol iyo sagaal iyo siddeetan xadiidka ama safxadda toddobiyo lixdan waa saxiixa qofka aya ninkaa isaga ahi markii uu islaamay ayuu nebiga u jawaabay humaamat bnu afaal humaamat bnu ufaal markaa waxa uu yidhi yaa rasuula allah yaa muxamed wallaahi maa kaana cala alardi wajhun abqada ilaya min wajhig ma jirin dhulka guudkiisa weji aan ka nacabahay kaaga waa intii hore faqad asbaxa wajhuka axaba alwujuuhi kulliha ilay marka macnaheedu waxa weeyaan wejigaagaan ugu nabacaa berigii hore waynu isyar weydaaninno maa calal weji iyo wax saas oo kale ah kaana ismigeediibaa wajhuna abqada iyaduna waa khabarkeedii xadiidka aynu ka bilaabayno waa laba boqol iyo sagaal iyo toban can caaishata radia allahu canha ana binta abi xubaysh faatima bintu abi xubaysh qaalat yaa rasuula allah waxay tidhi rasuulkii ilaahayow innii laa adkur daahirba ma noqdo afa atruku salaa salaada miyaan ka tagaa su-aashaasay weydiisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaala markaa nebigu wuxu uhi laa innamaa huwa cirqun walaysat bilxayda waa xidid furmee xayd ma aha faidaa aqbalat alxaydatu fadaci salaa marka uu kusoo qaabilo xaydkaagu iska daa salaada waidaa adbarat faghsilii canki dama wasalli markay kusoo qaabishana dhiigga iska maydho tuko marka xadiidku marar badan buu soo noqday xukma alistixaada baynu haynay inay tahay midaan loo daynayn cibaadada waidaa adbarat markuu sii jeedsado wey faksili canki dam waxaynu ka arkaynaaoo kale cibaadada salaad ama cibaadaadkiiyo inaanay isqabanaynin xaydku islaamku waa diin yusri oo wanaagsan gabadhu xaaladaa way mashquulsantay sida cilmiga caafimaadkuba uu ka markhaati furayo inficaalaadkeeda iyo jawigeedao dhan baa isbedelaya marka danayn iyada loo daneeyay daraaddeed waa laga daayay waxaynu ka faa'idaysanaynaa maydhigu inuu lagama maarmaan yahay marka had iyo jeer ay markay daahir noqoto waxaa barbar socdaa weysadiina inay sunnat waxaa barbar socdaa meeshii nijaasi gaadhay inay iska maydhayso waxaa barbar socda dhiigguna inuu nijaasaha ka mid yahay baabu nahyi can ikhtisaali ljunubi fi lmaai daa'im halkaa hore waxa muujibaadkii baynu ku jirnaa muujibaat alqusl maydhiga waxyaabaha keena ama lala maydhan kara daraaddiiya waajib ka dhiga afar shan hore waynu soo aragnay ka lixaad waa jinaabada can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi laa yaqsil axadukum midkiin yuu ku maydhan fi lmaai daa'im biyihii fadhiyey wa huwa junub isagoo jinaabada biyuhu mar haddii ay fadhiyaan waa mamnuuc in lagu maydho markaa biyahaasi nijaasna way noqon karaan mustacmalna way noqon karaan caafimaadkii iyo cibaadadaba uma fiicna waa diintii nadaafadda addahuuru shadru liimaan ayuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam nahyi buu ku dhuftay nebigu yuu ku maydhanin buu isagoo jiraaba leh baabu nahyi can ilbawli fi lmaai daa'imi araakidi waaliqtisaali min labadaba waa la diiday waxaa la nahiyey in lagu kaajo biyo raakida raakid daa'im waa kuwa fadhiya waxaa labaadoo la diiday waaliqtisaali minhu in laga maydho kii fadhiyeed ku maydha ku maydhatay inaad aad ku kaadida inaad ku maydhato hakuna maydh ha kuna kaajin haddaad ku kaadidayna maydhashaha ku darin can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal laa yabuulanna axadukum midkiin yuu ku kaajin oo uu ku kaajin fi lmaa'i raakib biyaha fadhiya uma yaqtasilu minhu kadibna uu ka maydho haddii ficilku sidaa marfuucu u yahay macnihiisu waxa weeye intii uu ku kaajay kadib iyuu ku maydhan haddii la fadxiyana uma yaktasila minhu isagoo ku daraya maydhasho yuu jamcinin labada haddii la jasmiyana uma yaktasil minhu yuu ka maydhanin oo labadaba nahyigaa isu maraya laa yabuulanna yuu ku kaajin uma laa yaktasil minhu yaanu ka maydhanin yaanu labada isku darin iyo yaanu kala dambaysiinin iyo labadaba ha joojiyo waa diintii markaas heerkaasay gaadhay wixii fadhiya iyo biyaha socdaana dabcan way kala duwan yihin nahyiga iyo nuunu tawkiidka israacayna diidmo aada u adag bay sii muujinayaan baabu dikri liqtisaali wala leyl maydhashada habeenkii la maydhan baa la sheegi qofkii muslimkaa ee jinaabadu ku timi inuu ku seexday inuu ka maydho labadaba bannaayin inuu ku seexdo inuu ka maydho inuu ka weysaysto intaba waynu soo aragna saddexda arrimoodba waa jaa'is inuu ku seexdaa waa u jaa'is baan leeyahay inuu ka weysaystaana way ka fiicanta inuu ka maydhaana way kasii fiicanta adyab wa adhar waa kii aynu soo arkayna wuxuuna allaha alla ka yahay uun adoo jinaabala inaad salaatuleylkii iyo salaaddii subaxba kaa tagaan oo qoraxdu saa kugu soo baxda can guday ibni alxaaris annahu sa'ala caaishata radia allahu canha caaisha wuxuu weydiiyey ayu leyli habeenka qaybteebuu kaana yakhtasilu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu maydhan jiray ayu ajzaai lleyl habeenka qaybihiisa keebuu maydhan jiray xagga hore xagga dambe dhexda qaalat waxay tidhi rubbama iqtasala wala leyl waxaa laga yaaba habeenka xaggiisa horeba inuu maydho wa rubbama iqtasala aakhirah xagga dambe inuu ka maydhana waa laga yaabaa qultu waxaa idhi alxamdu lilaah aladii jacala ilaahaasoo yeelay fi lmri arrinka sacatan waasac ilaah arrimaha waasax ka dhigay baa ilaahaasaa mahadle ee dhan walba noo ogolaaday ilaa haddii lagu odhan lahaa markaaba maydho iyo ma maydhan kartid labaduba ikhtiyaarka dhinacunbuu dee u kici lahaa arrigu ikhtiyaarkan lama heleen markaa sidaasiibaa yusrigaasi u yimi oon xaraju ku jirin halkaa cibaadooyinka kale ku sugaya un inaad daahir u noqotaa muhiima xataa ramadaanba ha ahaato haddii waagu kuu baryo soomkaagii waxba noqon maayo ee salaaddii unbaad u maydhan aliqtisaalu wala leyli wa aakhirah habeenka xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe can qudayf ibn alxaaris qaala dakhaltu calaa caayishata radia allahu canha fasa'altuha qultu waxaa idhi akaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu miyuuhaa yaqtasilu min wali leyli aw min aakhirih xagga horeu ka maydhan jiray habeenkii mise xagga dambe qaalat waxay tidhi kulla dalik ay facla bay ka dhigantay kaa dhammaantii wuu sameeyey kulla dalik kaa dhammaantii waa sameeyey rubama اqtasala min awalih warubama اqtasala min aakhirih qultu alxamdu lilah aladii jacala fi lmri sacata ma jacala calaykum fi diini min xaraj baabu dikri listitaari cinda aliqtisaal marka la maydhanayo asturaadi waa laga maarmaa asturnaan la-aantu waa astaanta iimaan la-aanta ummad kastoon iimaan lahayn qaawanaanta ayaa quruxu ah hadday maydhanayaanna mushkilad kuma hayso dadku iyagoo qaaqaawan inay iska maydhaan kuwan imikaba maaha kuwii horena saasay ahaye bal iska daa qaawanaanta inay ku maydhaane ilaahay bay u cibaadaysan jireen iyagoo qaawan carabtu waxay dawaafi jireen kacbada ilaahay iyagoo qaawan muriyo gacana ragguna qaawan yihin dumarkuna qaawan yihin ilaahayna waanu caabudaynaa bay leeyihin ogeysiiskaasi sanadii sagaalaad buu baxay kacbadaa kadib qof qaawani kuma dawaafi karo waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam reer banu israa'iil dee qaawanaantaasay ku maydhan jireenna nebi muuse markuu maydhanayo isagu wuu isasturi jiray markaasay yidhahaan waa maxay sheeluu leey yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu ilaahay baa beri yeelay weli qaawanaantiibay sidii u wadaa marka xaaladan qofku si uu raaxadiisa u qaato asturnaantiisa ha ilaaliyo can abisamx shaqaale rasuulku ka mid ah xadiidkan unbuu ka wariyay bay leeyihin culimadu ama kitaabkanba gaar ahaa qaala wuxuu uhi kuntu akhdumu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan u shaqayn jiray magacan u caan ku yahay fa kaana wuxuu ahaa idaa araada an yakhtasila wuxuu ahaa markuu doono inuu nebigu maydho qaala wuxuu odhan jiray wallinii qafaak qadaadka ii sii jeedi fa uwalliihi qafaayi qadaadkaygaan u sii jeedin jiray fa asturuhu bihi maradana markaa waan ku qarin jiray kitaabka odhana waynu kusoo marnay marada intaan kala bixiyaan ka sii jeesanayaa anna arki maayo dadkii arki lahay xaggaa ka xigay oo dhanna waan ka qariyey farsamo wey can ummi haani radia allaahu canha annaha dahabat ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga u tagtay gabadhani ilma adeerka ay rasuulka yihin waa ina abi aalib cali walaashi yowma alfatxi bay u tagtay hadduu gurigeeda ku maydhanayana meel kale ka timay ugu timi fawajadtuhu yaktasil waxaa nabiga la kulmay isaga oo maydhanaya wa faatimatu inantiisii faadime la odhan jirayna tasturuhu bithawb maray ku asturaysaayo sida dayrka xamaamka oo kale ay uga dhigtay fa sallamat way salaamtay ummuhaani baa nebiga salaamtay ilaan islaam waa kii salaam isku bilaabee fa qaala markaa nebigu waxau uhi man haada qofkani waa ayo qultu ummuhaani inanta ummuhaani laydhaa weeyaan baan ku idhi falammaa faraqa min quslihi markuu maydhigiisa ka baxay qaama wuu istaagay fa sallaa amaaniya rakacaat siddeed ragcadood buu tukaday fii thawbin maruu ku tukaday multaxifan bihi isagoo isku duuduubay masaa'il badan baynu markaa xadiidka ka faa'idaysanaynaa mid ka midii waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ummahaani gurigeeda ku maydhanayay riwaayadanna waan u imid bay tiri markaa macnaheedu waxa wey inay maqnayd markaasoo isaguna isku hallayn daraaddeed guriga inanta iska isticmaala qofku marka uu maydhanayo inuu is-asturo baabkaaba ka hadlaya qofka maxaarimtiisu inay asturi karto dhadigba ha ahaadeene maadaama cawradiisii aanay arkayn waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka qofku isagoo maydhanaya in lala hadli karo isna uu jawaabi karo arrintaasi waxay ka duwan tahay markuu qofku saxare iyo kaadi u fadhiyo maydhashada ayaa ka fudud waa ka nebigu inanta la hadlay waxaynu ka faa'iidaynaa haddii qofku uu ku yidhaahdo waayo oo aniga ka daah uu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam cid waliba oo aniga way noqotaa waxa markaa aad ku jawaabaysaa magacaaga waxaynu ka faa'iidaynaa salaadii nebigu maalintaa uu tukanayay inay ahayd salaatu duxaa qolyaha qaarkood baa salaatu shukriya wax ku sheegay riwaayooyinka qaarkood baa laba ragcadood sheegay laba ragcadood iyo siddeed ragcadood labadu way sugmeen qofka labada sheegayna wuxuu arkay un wixii u arkayay inantana laakiin sideed sheegtay ziyaadatu hiqa maqbuula riwaayada dheer unbay tagaabanayso hoosgelaysa waxaynu ka faa'iidaynaa xadiidkoo toddobaad in lagu maydhan in lagu marsan kara tuwaalka waxa la ydhaha ibnu maajahna kanuu soo dariishaday markii hore waxaynu ka faa'iidaynaa isku duuduubiddan uu isku duuduubay inaan ahayn tii uu diiday ijtimaalu samaa duuduubka dhagahala buu diiday labada gacmoodba intaad hoosta gashato inaad dam isku siiso marada ilaa haddaad kor u qaaddo dabadii baa bannaanaanaysa laakiin farsamo kale oo aynu jeeni qaartiya waxaa ah baabu dikri lqadri aladii yaktafii bihi arajulu min almaai lilqoosl dikri lqadr qadar baa laguu sheegayaa alladii qadarkaasoo yaktafii bihi uu ku maarmi doono alrajulu qofku nin baa la idhaha laakiin qofku unbaynu iminka ku macnay rag iyo dumarba waa isku mid min almaai biyaha inta uu kaga maarmayaabaa la sheegi lilqusli maydhiga ugu kaaftoomi waxaa laguu sheegayaa qadarka qofku uu kaga kaaftoomayo biyaha uu ku maydhanayo biyo badan baaad haysatid laakiin haddana aad bay u habboontahay in biyaha lagu lexejeclaabo can muusa aljuhani qaala wuxuu idhi utiya mujaahid biqadax waxaa loo keenay caalimka imaamka weyn weel xasartuhu aan ku qiyaasay hamaaniyata ardaal sideed rodol malaa labada rodolunbaa kiilo meelaha ku dhowaa waa nidaamkii ingiriiska iyo kii faransiiska fa qaala markaasaa waxa uu yidhi xadaatnii caaishatu radia allaahu canha caaisha waxay ii sheegtay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana yakhtasilu bimili haada weelkanoo kaleu ku maydhanayay sideed rodol waa afar kiile afar kiile meelaha inuu ku maydhanayay ayaa ay caaisha ii sheegtay wi marka qadarkaasi waa kugu filan yahay caagadan shan litira shanta litir oo wax yara ka dhiman yihiin haddaana dawaqsanayn kugu filan dakhaltu calaa caaishata radia allaahu canha marka axaadiidta soo socda waxaad arkaysaa qadar xadidan ma leh laakiin inta u yar inta dhexe inihii ugu badnaa baa laguu sheegaya iyadoo lagugu soo uruurinayo un inihii ugu badnaa hadday intaa ahaayeen aduguna bal ku dadaal inaanad farabadinin dakhaltu calaa caaishata radia allaahu canha wa akuuha min alradaaca ninkii ay xagga xagga naas nuugmada walaalaha ku ahaayeen ayaa aan u wada gallay aniga iyo waxaa u wada gallay ninkii markaa inay xagga hooye xagga nuugmada ku walaalayay inay naas wada jaqeen caaisha fa sa'alahaa can ghusli nabiy wuxuu idhi iga waran walaal bal siduu nebigu u maydhan jiray fa dacat waxay doontay markaa inay si muuqaala waxu tusisaba ninkan fa dacat biinaa'in weel bay u yeedhay fiihi maaun biyo ku jiraan qadra saacin laba kiilo oo u dhigma fa satarat sitran daah bay xidhatay fakhtasalad way maydhatay fa afraqad waxay ku shubtay calaa ra'siha alaaan saddex jeer bay madaxeeda biyaha ku shubtay ku bilowday mar midigta mar bidixda mar dhexda marka waxaa halkaa ka muuqanaya asxaabtu sida ay ugu dadaalayeen inay ummadda aada waxu fahamsiiyaan adigu haddii iminka ninku idhaa tus maydhiga wad sheegsheegi lahayd dharkii bay la baxdayba dharkii ayay hooyadii mu'miniintu la baxday waxaynu ka faa'iidaynaa xadiidka dadka had iyo jeer gacalkaaga ama aan gayaanka ahayn waa laga arki karaa cawrada hoose mooyaane cawrada sahlan madaxa qoorta laabta inta naasaha iyo cawrada hoose udhaxaysa mooyaane qaybaha qofku markuu shaqaynaya iska muuqanaya madaxeedoo qaawan cageedoo qaawan gacmaheeda qoorteeda caaisha waxay tusaysaa intan sare iyo gacmaheedii iyo madaxa siday u maydhaysay tusaysaa ninkan isaga ah kan kale ma aha laakiin waxay tusaysaa ninkanay walaalayiin saddex jeer baanay madaxii maydhay can caaishata annaha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa yakhtasilu fi lqadax qadaxuu ku maydhanayay wa huwa alfaraq ka loo yaqaano weeye wa kuntu waxaan ahaa akhtasilu mid maydhata wa huwa iyo anugu ana wa huwa anigi iyo isagu min inaa'in waaxidin weel keliyaanu ka wada maydhan jir marka tashdigaa intoo la dhigto ayaa lagu maydhanayaa waa haddii la eego yakhtasilu fi lqadax weelka dhexdiisa ayaa loo dhigayaa biyaha weel kalena waa laga darsanayaa laakiin riwaayaanka soo socda kolka aynu eegno waxay u muuqdaan qadaxan laftiisu inuu ahaa ka laga darsanayay bidaha biyaha qadaxa marka ay qiyaaseenna ilaa lix iyo toban rodol buu qaadaa wax sideed kiilo ku dhow meelaha ah dee sideedii kiilo kolkii hore afar buu ku maydhaye iminkana laba qof bay noqdeena waa times two un labaa loogu dhuftay iminkaa labadii qof baa sideed kiilo ku maydhanaya ugu dhowaan weeye wa kuntu akhtasilu ana wa huwa fii inaa'in waaxid weel keliyaanu ka wada maydhan jir can anas bni maalikin qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam anasna wuxuu yihi nebigu waxau ahaa mid ka yatawada wuxuu ka maydhan jiray bimakuug hal koombo ama dhegley ayuu weysadiisu ahayd wayaqtasilu waxa uu ku maydhanayay bikhamsati makaakay shan koombo ama dhegley ama nuskiile shan nuskiile ugu dhowaan laba kiilo iyo badhun meelaha markaa waad arkaysaa inaanay wax xadidani jirin siduu xagga dambeba ku ishaaray xadiid saxiixaynka ku sugan wey can abi jacfar qaala wuxuu uhi tamaaraynaa fi lgusli waxaanu ku doodnay oonu ku murannay tamaaraynaa ragga yagii meeshaa joogay waxaanu ku doodnay fi lgusli maydhiga cinda jaabir bni cabdillaah asxaabiga annagoo ag fadhina waa xirfadiiyo xeeladay ku xasilinayaan cilmiga war bal halayna kala xukume kaalaya isqabsanaya fa qaala jaabir ayaa waxau ihi yakfii min alqusl qofka waxa ku filan maydhiga min aljanaabati uu ka maydhanayo saacun min maa saac biyo ah laba keliya xoogaa qulnaa waxaanu idhi maa yakfii dee kuma filla jaabir saacun walaa saacaani ananaga naguma filla intaa midna laba kiilo iyo afar kiilo toona naguma filla qaala jaabirun baa waxau ihi qad kaana yakfii wuxuu ahaa mid ku filan waxa aan sheegay man qof kaana khayran minkum idinka idinka wanaagsan idinka khayr badan wa aktara shacran idinkana tima badan haddaa leediin timaha badan baa biyaha qaata waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka usluubka ay cilmiga uga soo saarayeen sidaasuu ahaa asxaabtuna marka ay arkaan aqoonta loo baahan yah ummadda way u sheegayeen waxay u raacinayeen qofka yar canaatamana in loo adkeeyo jawaabta jawaabta loo yar cusleeyo sangeer baa loo gelinayaa markaana adeer mid kaa wanaagsan adigu maxaad xagaad ka timid waa macnaheedu waxa weeyaan rasuulka ayaa isticmaalae miyaad ka wanaagsan tahay isqancinta inaga daawey daliilka laba dhaaf baabu dikri adalaala dikri addalaalati waxa uu la sheegayaa tusin la tusinaya calaa annahu arrinku inuu yahay laa waqta ay laa xadda fii dalik biyaha lagu maydhanayaa xad ma leh intaa lama dhaafin karo la odhan kari maayo dikri dalaala waa dalaala bimacnaa daliil dikri daliil daliilkii baa la sheegayaa caddaynaya calaa annahu laa xadda fii dalik laa waqta fii dalik waqtiganu kuu sheegaya laa xadda fii dalika wey ilaa wixii la waqteeyo waa la xadeeyey ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan waa waqti xadidan weeye markaa daliilkii sheegaya inaan biyahan la xadaynayn baa laguu sheegi can caaishata radia allaahu canha qaalat kuntu an akhtasilu waan maydhan jiray bay tiri ana aniga iyo wa rasuulullaahi min inaa'in waaxid weel keliya wa huwa qadrulfaraq kaa faraqa la ydhaadu leegaa baaldi baaldigaas weyn ee dhowr iyo tobanka rodol qaada ayaanu ka wada maydhan jirnay labadayadu sidaas sidaa markaa ay muujisay marka axaadiidtaas waaya baabu dikri ikhtisaali alrajuli waalmar'ati min nisaa'ihi min inaa'in waaxid baabu dikri ikhtisaali alrajuli waalmar'a intaasoo idaafa iyo cadaf ku wada socdaa dib loo macnayn ninka iyo gabadha inay ka wada maydhan karaan baa la sheegi min inaa'in waaxid weel keliya gabadhaasina dee gabadh oo dhan maahe waa min nisaa'ihi mid kale laxbay sukiin keeni maayaane ninka iyo xaaskiisuna weel keliya qasabad keliya wada isticmaali karaan can caaishata radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam kaana yakhtasilu ana min inaa'in waaxid yakhtasilu wa ana damiirka mararka qaarkood marka mutasilka wax lagu cadfayo waa la fasliyaa bacd almaraat waa laga yaabaa isagoo mutasila in wax lagu cadfo sida badan waxa weeyaan kaana yakhtasilu huwa min inaa'in waaxid ana wa huwa min inaa'in waaxid laakiin iminka yakhtasilu wa ana min inaa'in waaxid kii fasliga ahaabaa la dhaafo nakhtarifu minhu jamiican waan wada darsanayn isna wuu darsanayaa labada gacmood anna waan darsanayaa weel in la darsanayaana waa suuragal gacmaha in la darsanayaana waa suuragal ikhtilaafunbaa la sheegay can caaishata qaalat waxa ay leedahay kuntu akhtasilu ana warasuulu llaahi min inaa'in waaxidin min aljanaabati riwaayadan intaasay kordhisay macnaheeduna markaa waxa weeyaan hamoodin maydhiga mid sahlan oo kii qabowsiga ahaa iyo tabriidka ahaaya ee waa kii asalka ah faradka ahaa weeye can caaishata radia allaahu canha qaalat laqad ra'aytunii anigaygana is arkay unaasicu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam aniga oo nebiga la doodaya unaasicu rasuula allaahi alinaa waxaanu nebiga isku haysanaa weelka aktasilu ana wahuwa minhu labadayadu waanu ka wada maydhanayna marka unaasicu rasuul allahi linaa nebiga weelkan kula doodaya sida lagu doodayaa waxa weeya waa kala jiidanayna waa kala boobayna iid reed iyo iiddaabaa xagga dambe soo socoto laguu sheegi waxyaabaa aynu xadiid ka faa'idaysanayna ka mid tahay xusnu cishrati rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebigu dumarkiisa siduu u maaweelinaya ee ula dhaqmaya waxaynu ka arkaynaa xadiidka labada qof ee ilaahay isu xalaaleeyey inay cawradooda kala arki karaan xubinka xaaska ma arki karaa buu nin cadaa ibnu abirabaax weydiiyey markaasuu yihi warniyow caashaan aniguna weydiiyo xadiidkana iigu jawaabtay buu labadayadu weel baanu ka wada maydhan jirnay bay iigu jawaabtay oo macnaheedu yahay haa waxaa laga faa'idaysan karaa biyuhu inaanay jinaaboonayn oonay jinaabo yeelanaynin sida xagga dambe bay noogu imanayaan maadaama ay ka wada maydheen ilaa iyadiibaa kaga horraysay marka isagii muu jinaabaynin isagiina wuu kaga horreeyey iyadiina way kaga horraysay midina ka kale kama jinaaboonin iyo biyaha sida loogu lexe jeclaabayo can caaishata radia allaahu canha qaalat kuntu akhtasilu ana warasuulu llahi min inaa'in waaxid waxaynu ka faa'idaysanaynaa oo kale isla xadiidkaa soo noqnoqonaya waxba shardi inaanay ahayn masalada shaaficiyadu ay yidhaahdaan laabudda an yawiga aliqhtiraaf wailaa falaa yasixu tadahuru inuu qofku marka uu darsanayo ikhtiraaf niyooday ku odhanaya darsasho waa inuu niyoodaa dee muxuu ka gurayaa meesha kollayba uu niyoodaybe naweytu iyo wax kaloo loo baahan yahay ma jira maxaa keenay shay haddaad u timooda waabad niyootayba wixaad kusoo dhaqaaqda niyaaga isukiin keentayba marka taa naskuma shardiyayo fiqiga markaad akhriyayso waxay ku odhanayaan qofku intuu farxasho laabudda an yawiya aliqhtiraaf markaa waa inuu niyoodaa ikhtilaaf haddii kale weysadiisu ma ansaxayso marka shardigaas daliilka kuma jiro can ibni cabbaasin qaala ahbaratnii khaalatii maymuuna habaryartay maymuuna waxay ii sheegtay buuri cid kaleba imay soo mareen toos waxay igu sheegtay waxaaskii nebigana maymuuna annahaa kaanat waxay ahayd takhtasilu way maydhan jirtay hiya warasuulullah iyada iyo rasuulkii ilaahayba min inaa'in waaxidin markaa laba dumaraad halkaa ku aragtay caaisho kumay gooni ahayn keligeed can naacin waxaa laga warinayaa mawlaa ummi salama radia allaahu canha anna umma salamata su'ilat waxaa la weydiiyey atakhtasilu almar'atu maca arajuli ninkeeda miyay xaasku la maydhan karta qaalat nacam idaa kaanat kayisa haabay tihi markay fariid tahay hadday yaradda qobowday la odayga biyi ka dhammayn weye waa say shuraaxda ku macnaynayaan fariidnimada dhinac kale looma jeede waxa weeyaan dee markay wax marxinayso markay gaari tahay ana dee basari biyood noqonayn ila way kala tuuri intabe kayisas yaabahaasay ku fasireen markay fariid tahay dee ay wax farsamayn ra'aytunii warasuulullah aniga iyo rasuulkuba waanu is aragnay naqtasilu min mirkanin waaxid annagoo ka wada maydhanayna tashti keliya nufiidu calaa aydiina waxaanu ku shubaynay gacmaha iyaga biyaha biyahaanu kusoo qalloocinaynaa gacantaanu ku shubayna xataa nunqiyahumaa jeer aanu nadiifino waxaa u horeeya wax laga bilaabayaa waa inaad farxalato farxalku waa cajiib istijada laftigeeda baynu arki doonaa in farxalku kasii horaynayo qofkani wuxuu la baashirayaa dhul badan oo kala duwan dad badan buu salaamay oo qaarkood xanuunsanayaan meelo badan oo wasakhaysan buu taabtay gacmaha wuu ku shaqeeyey marka wax xambaarayaal gacmuhu wax badan bay xambaarsan yihin oo wasakh sidaa daraaddeed qofku waa inuu mar walba oo wixii xasaasiya muhiima uu taabanaya maydha maydhaa inuu nadiifiyaa nufiidu calaa aydiina gacmaha iyaga waxaanu ku shubaynaa biyihii xataa nunqiyahumaa jeeroonu nadiifino uma nufiidu calayha almaa uma nufiidu waxaanu ku shubaynaa calayhaa dusheeda almaaa biyaha marka damiirkan calayhaa xagguu noqonaya ilaa gacmo in lasoo nadiifiyo waa la sheegay shuraaxdu waxay ku fasirayaan ay labdaan waqad fuhimat min siyaaqi lkalaam jidhahk jidhkii alabdaan waa jidhka jidhkii ayaa looga jeedaa uma nufiidu calayha ay labdaana jidhka iyagii waayo waxaa riwaayo kalaa fasiraysa oo odhanaysa uma nafiidu calayha maahae uma nafiidu calayna almaa uma nafiidu calayna almaa biyahaanu dusheeda ku shubaynay marka calayhaa taasaa fasiraysa inuu jidhka yahy waa la faraxashay gacmii baa la nadiifiyey kadibna jidhkii baa la maydhay qaala alacraj raawihi xadiidka ninkii warinayo imaamka weyne waxau uhi laa tadkuru farjan walaa tubaariihi laa tadkuru may sheegin umu salama iyadoo iska xishootay oo farjan xubinkii tarankae la maydhaya may sheegin walaa tubaariihi una umanay aaba yeelin sheegid la-aantiisa siday caaisho iyo dumarka kale u sheegeen waa laga yaaba wax kale inuu kuu qoro walaa tabaalahu ayaa halkan qoran oo kutubta qaarkood ay qorayaan sindiga laftiisuna sharax yaro qalloocan buu sharxayaa laakiin culimmada qaarkood markay aada u sii sharxeen waxa ay ku tilmaamayaan umusalama ujeeddadeedu inay tahay halkay dumarka kale ka sheegeen istijada iyo arrimaha iyo xubinkaa lasoo maydha iyadu xaggiisa umay aaba yeelin oo umay bixine wuxuunay sheegtay uun faraxalkaa iyo maydhashadaa jidhkii biyaha lagu wada shubay marka arrin bannaan inay tahay baa taana laga qaadanaya intoo gacmaha la yska maydho in jidhkii lagu wada maydho dhammaantii ilaa halka laga baydhayaana mar walba hoostii baa laga bilaabaya laa tadkuru farjan farjiga may sheegin ila farjiga ka rag iyo ka dumarkaba waa laydhaa inuu kaa nebigu maydhay iyadu may soo qaadin walaa tubaaliihi umanay aaba yeeli walaa tubaalihina lama odhan karo oo ya-da lagama jari karo liannahu laadu waa naafiye ee naahiye maaha naahiyadaana wax jasmiseen naafiyada waxba ma jasmiso marka walaa tubaaliihun baa suuragala ee walaa tabaalahu macquul maaha ma qabanaysa baabu dikri nahyi can liqtisaali bifadli ljunub waxaa la diiday in lagu maydho qofkii janaabada lahaa baaqigiisa adikri nahyi diid maa laguu sheegayaa qofyow can iliqtisaali maydhashaa laguu diiday maxaa lagu maydhanaya bifadli ljunub qofkii jinaabada lahaa biyaha ka soo adha ilaa dhowr qowl shan lix qowl meelahaasay ka leeyihin culimadu axaadiidtan iska hor jeeda ka jawaabideeda saddex qowlunbaa ugu fiican in la yidhaahdo marka la jamcinaya axaadiidta baaqiga la diiday waa baaqigii mustacmalka ahaa qofkii hadduu isagoo jinaabaysan tashti kugu maydhuu ku hooriyo dee biyihiisaa la isticmaali maayo ilaa wuu isticmaalee oo fadligu wuu noqdaa kii aad ka darsanaysiiyo kii aad ku maydhatay labada wuu noqdaa waxaa kaloo lagu fasirayaa biyihii haba iyuu ku dhex maydhaninbe wax ku daateen ee kuwan ka shubmaya ay ku shubmeen waxaa kaloo lagu macneeyey oo saddexaad inuu mansuuq yahay axaadiidta diidaysa ee qof jinaabaysani biyuu ka maydhay ee wax ka darsaday adugu ha ka darsanin axaadiidta sidaa u dhigani inay mansuuq yihiin oo kuwa kale nasakheen waxaa kaloo lagu macneeyey labaduba way jiraan haa laakiin karaahadan iyo nahyigani waa tansiih walaysa litaxriim oo macnihiisu uu yahay waad ka maydhan kartaa waa si laga wanaagsan yihi faraiya waxbaa la gelgeliyey marka waad ka maydhan kartaa waa se laga wanaagsan yihi saddexdaa qowl imaa mustacmal wa imaa mansuuq wa imaa litansiih waan ka soconnay can xumayd bni cabdiraxmaan qaala laqiitu rajulan nin baan la kulmay buuli saxiba anabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed la saaxiibay kamaa saxibahu abuu hurayra siduu abuu hurayraba ula saaxiibsanaa radia allaahu canhu allaha ka raali noqdee arbaca siniina siduu afar sano ula saaxiibka ahaa nin nebi maxamed ula saaxiibay siduu abi hurayraba nebiga afar sano ula saaxiibay ayaa aan la kulmay buuli ninkaasi kumuu ahaa qoloba waxbay ku sheegtay qaar ka midii cabdilaahi bnu zayd qaar ka midihi cabdilaahi bnu muqafal ayay malaha u yaro badan yihin inuu ninkaasi ahaa arbaca siniina uma noqonayso erayga ah saxiba nebiya laakiin waxay u noqonaysaa erayga ah saxiibahu abu hurayra ninkana aan la kulmayba afar sano nebiga la saaxiib ahaa arrintu ma aha laakiin waxa weeye abi hurayra afar sano nebiga la saaxiib ahaa marka labada saxiiba ta dambaa ku camal falaysa arbaca siniina kamaa saxiibahu abu hurayrata siduu abi hurayraba nebiga ula saaxiibay arbaca siniina wuula saaxiib ahaa sanadii muxaram sanadii toddobaad bishii koobaad ee muxaram buu abi hurayra islaamay nebiguna wuxuu dhintay calayhi salaatu wasalaam bisha saddexaad sanadka islaamka ee loo yaqaano rabiicu lwal oo markaa sanadkii koobiyo tobnaada sanadkii koobiyo tobnaad buu geeriyooday bishii saddexaad marka labadaa la isu geeyo waa sanadkii toddobaad sideedaad sagaalaad tobnaad afar sano isagoo islaam ahaa ayuu nebigu ifka ka tegay calayhi salaatu wasalaam afar sano isagoo islaam ahaa abi hurayre ninka waxaasoo xadiida soo ururiyey marka afar sano haddaad diinta ilaahay u jeedsato abi hureyre yar waad noqon kartaa wahankaagu sarreeya dee qaala markaa wuxu uhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu waxa uu diiday an yamtashita axadunaa midkaya inuu feedho feedho shanlaysto kulla yawmin maalin walba maalin walba midkiin dee ayuu iska feedhfeedhanin buu aw yabuula fii muqhtasali ama meesha uu ku maydhanayo uu ku kaajo xamaamka uu ku maydhanayo inuu ku kaajo aw yaktasila arajulu ama inuu ninku ku maydho bifadli lmar'a gabadha biyaha ay ku maydhatay ka soo hadhay waalmar'atu inay gabadhu ku maydhatana waa loo diiday bifadli arajuli ninka jinaabada ka maydhanaya biyihii ka soo hadhay maxay samaynayaanoo xalku yahay walyakhtarifa jamiican si wada jira ha u darsadaan iyagoo wada jooga ha wada darsadaan oo midna yaan baaqi looga tegin jawaabya xadiidka wadaysa dib haddaynu ugu noqonno sawtii la ysku ogaa timaha la nadiifiye iyo jidhka waa maxay maalin walba ha shanlaysanin oo ha feedhan miyaana raamaysanayn ha abiqataato habaan filayaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam la hadlayo uu lahaa timaha feedh marka hadduu qofku u baahan yahay oo timihiisii dheer yihiin sida qofkan halabtale waa inu iska feedhaa maalin walba haddaanu tima lahayna inuu ku mashquulo maaha oo ama uu iska gaabiyo ama abuubidaarba yahayba muxuu ka xuqiba dee haddii la diidayna dhayli waxaa loo diidan yahay inaad madaxan ku mashquusho nin weynoo muraayad iyo madaxun ku warwareegaya waxaa qofkana lala doonayaa aada adayg ama si kale kolka loo dhigo noloshu isbedel bay u baahantahy macnaha inamaa yucrafu shayu bidid shayga waxaa lagu gartaa cagsigiisa mar iska gaajood mar iska dhereg mar kale iska dhar wanaagsan xidho mar kale mid mutawaadica mar soco mar naso mar cibaadays dee naftu isbedeladaah nafta macnaha haddii lagu wada brotokolaadka waxaanad si qura khilaafaynin nolosha ku macaanaan mayso marka ragguna shahaame iyo raganimo iyo adadayg buu leeyahayoo waxaa laga fahmi karaa un bay leeyihin culimmadu in la yidhaahdo jiljilaacu ha joogtaynin ee engeega ugu xir baasha mararka qaarkood qolyaha odhanaya markaa garhkii oo kale iyo feedhidiisa dee timaha daadanaya xirid bay u egaanaysa kuma cadda taas ee taasaa uga yardhow mukhtasalka meeshaad ku maydhanayso sababta loo diidayna waswaaska caamat alwasaas wasi minhu ayaanu soo arkayna waswaaska intiisa badan baa ka yimaada taa waad shakiyaysaa talo wax ma kugu soo duulduuleen waase markay ciid tahay markay sibirtay waynu soo sheegay inaad iska nadiifin karto maxalu shaahidka loo keenayna waxa weeye hambadii iyaan la kala isticmaalin baabu ruksati fii dalik arrinta waa la fasaxay in baaqiga la kala isticmaali karo can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi kuntu akhtasilu ana warasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam min inaa'in waaxid weel kaliyaanu ka wada maydhanayn yubaadirunii wa ubaadiruh yubaadirunii wuu iga boobayy wa ubaadiruhu anna waan ka boobay nooc maaweelaa wey maaweelo macal maydhasho isaguna wuu boobaya anna waan boobaya xataa yaquula jeeru idhaa dacnii ii kaad ii kaad waana wa aquulu ana anna waxaan odhanaya dacnii ii daa yubaadirunii wa ubaadiru fa aquulu daclii daclii markaa daclii weeye iidaah iga tag iga tag intaa iidaah wakaa marka dee waxa iska macruufa labadan wada isticmaalay lafdigoodu dee midibo mar buu ku horreeyey kii kaa darsaday baaqi buu kaaga tegay adigii ka dambeeyey baaqi baad uga tagtay waa isweydaaruun isweydaarka laftiisii waa abubaaqi uun isna ila waa isdhex socotaaye baabu dikri اliqtisaali fi اlqascati alatii yucjanu fiiha waxaa lagu sheegayaa in lagu maydhan karo ama laga maydhan karo qascada qascada iyo ijaabada iyo waxyaaba macnayaal badan bay le ama eray siyaabo badan baa loo isticmaala waa xeedhada allatii yucjanu fiiha taasoo lagu cajiimo weelkii marba cajiinka la yskaga wadan karaa marna waxbaa lagu cuni karaa marna dharkaa lagu maydhayaa marna dadkaa lagu sooriyeynayaa marba waa laga weysiisanayaa waa noloshii basiidka ahayd aynu habeenkii sii sharxayn marka cajiinka cadcadaanka weelkii qooshka lahaa ee cadcadaankiisaasi biyaad ku dahaaro qaadanaysay uu ka muuqday dhib maleh maadaama magicii biyanimo meesha uu yaallo marka fuqahadu waa midha isla waafaqsan yihiin shaygu haddii biyuhu ay isla bedelaan wax daahir ah ase magacii biyanimo ay wataan oo waxani uu yaryahay dhib maleh haddii laakiin magacii biyanimo meesha uu ka baxo qooshkaaba badanba ama sacfaraanka lagu daraa badan ama dhoobadiibaa badanba dee biyo lama yidhaahdo waa dhoobaa la odhan ama waa qoosh baa la odhan ama magaciibaa iska bedelaya can ummi haani ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam ikhtasala huwa wamaymuuna isagiisiiyo xaaskiisii maymuuna min inaain waaxid bay ka wada maydheen fii qascatin fiiha xeeday ka maydheen aharu lcajiin uu ku yaallo raadkii qooshka baabu dikri tarki lmar'ati naqda dafri ra'siha cinda ikhtisaaliha min aljanaaba waxaa lagu sheegayaa gabadhu inaanay timaha madaxa waxba furfuraynin markay jinaabada ka maydhanayso ay isaga tidcanaan karaan biyana ku maydhi karta hadday doonto saabuun iyo shaamboona raacin karto iyagoo weli isaga tidcan ama isaga soohan dikri wuxuu baabiyoo lagu sheegaya dikri tarkilmara gabadhu inay ka tagto ayaa la sheegayaa halkan maxay ka tegaysaa naqda dafri ra'siha madaxeeda tidiciisa inay furfurtay iska dayn oo naqdiguna waa furfuridda dafriguna waa tidicii marka madaxa tidaca timaha inay naqdisay furfurto way iska dayn kartaa cinda ikhtisaalihaa markay ka maydhanayso min aljanaaba sharcigu waxba ku adkayn maayo can ummi salamata radia allaahu canha zawji nabiyi sala allahu alayhi wasalam xaaskii nabiga ahayd qaalat waxay tihi qultu yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ini imra'a anigu gabadh baan ashuddu waxaan adkeeyaa dafra ra'si madaxayga soohidiisa ama tirciddiisa culimada qaarkood oo luqada ayaa waxa ay yidhaahdaan waa dufur inaan dafra la odhanee dufur la yidhaahdo wey oo dafiiratun dufurun calaa wasni safiinatun sufurun safiinatun sufur dafiiratun dufur laakiin sida raajixa waa in sidan la yidhaahdo labaduba waad ku arkay dabdiskee tanaa fiican bay leeyihin riwaayan kuu badan yihin ashuddu dafra ra'si madaxayga tidiciisa aadaan u adkeeya afa anquduhaa cinda qasliha min aljanaaba miyaan furfuraa marka aan jinaabada ka maydhan qaala markaa nabigu wuxu uhi inamaa yakfiiki ha furfuri weeye inamaa yakfiiki waxaa kugu filan an taxfii calaa ra'siki inaad madaxaaga u xantoobisaad ku shubto alaaa xafayaatin min maa saddex xantooboo biyo ah oo markaa mid midigtaa mid dhexdaa mid bidixdaa bay ku sheegaan uma tufiidu uma tufiidiina waxaad ku shubi biyaha calaa jasadika ifaadadu waa shubidda waa butaacada ilaahay baa wuxuu uhi uma afiiduu min xayu afaada annaas marka xajaysaan waxaa ka soo butaacdaan dad yahow halkay dadku ka soo butaacayaane carafa ah alqur'aanu qaamuusu man laa qaamuusa loo baalaya haddaanaad qaamuus kale sidana qur-aanka taqaana ama xafidsan tahay kollay waad ka heli ereyada meelu baabu dikri lamr amar baa laguu sheegayaa bidaalika furfuriddaasaa la amray lilxaa'idi tii caadada lahayd baa la amray cinda aliqhtisaali markay maydhanaysaa la amray lilixraami xidhashadii xajka ay u maydhanayso gabadha caadada ka maydhanaysa kolka ay xajka ixraamanayso waxaa la faray inay iyadu furfurto tiricii madaxa iyo timii soohnaa xalay baynu soo arkaynay in loo dadaalayo maydhashada laga maydhanayo xaydka si ka adag sida jinaabada can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaanu la baxnay caama xajati alwadaac xajkii ummadda uu sagootiyey sanadkiisii fa ahlaltum bilcumra anigu cumran xidhay waa tii marka caadadu ka timi iyada cumro xidhan faqadimtu makata wa ana xaa'id maka waxaan soo galay anigoo caado leh falam aduf bilbeyt kacbadii ilaahay maan dawaafin walaa bayna asafaa waalmarwa safa iyo marwana maan dawaafin ila dawaafkii iyo sacigiibaa wada socdee fa shakawtu daalika arrintii waxaan u sheegay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan u sheegay macnaheedu waxa weeye markii aan daahiray baan u sheegay ila waa kii yidhi xajkaaga iyo camalkaaga iska wado inta dadku ay samaynayaanba samee ayuu yidhi marka waxaan u sheegay markaa in laygu yimid oo wax igu soo kordheen fa qaala markaa nebigu waxa uhi inqudii ra'saki madaxaaga furfur wamtashidii iska feedho wa ahillii bilxaj xajkiina xidho wa daci lcumrata cumradana iska daah fa facaltu sidii baan sameeyey oo markii aan xajka xidhanayay waanu maydhay falamaa qadayna alxaja kolkaan xajkii dhammaynay arsalanii nebigu wuu i diray maca cabdiraxmaan ibni abi bakr walaalkay cabdiraxmaan ibni abibakar buu iskaayo raaciyey ila tanciim meeshan waqooyiga maka ka xigtee tanciim la yidhaahde xaramku xadkiisa ah halkaa gee buuhi factamartu waan soo cimraystay fa qaala markaa nebigu wuxuu igu yidhi isagoo qancinaya haadihi tani makaanu cumrataki makaanu cumratiki cumradaadii meesheedii bay dhacaysa dadku hadday xaj iyo cumro sameeyeen adiga markii hore cumradii ay ku dhaaftay cumradii ku dhaaftay teedii weeye haadihii tan iminka aad la timi keligaayan dadku kula wadaagin makaanu cumratiki cumradaada meesheedii bay dhacaysaa tii hore ku dhaaftay ila iyadaa markii hore waxay tidhi dadku xaj iyo cumru qaadanaya anigu ma xaj keliyaan la noodaa markaa nebigu wuxuu ihi maya waynu farsamaynoo dee gadaal buu uga kabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidku wuxuu inoogu imanayaa kitaabuulxaj iyo gabadha xaa'idada ay siday u xajayso iyo inay iska maydhan kartay dahaaro qaadan karto laakiin halkan waxaa lagugu muujiyey uun baabu dahaaraynu maraynaaye gabadhu marka ay caadada ka maydhanaysa inay si ay nadaafadeedu aada uga bogato inay tiraca timaha furfurayso dikru ghasli ljunubi yadayhi qabla an yudkhilahuma alinaa waa dikru qasli junub qofkii jinaabada lahaa oo maydhi doonaa yadayhi labadiisan gacmood buu faraxalayaa qabla an yudkhilahuma alinaa intaanu weelka gelin horta waa inu qofku faraxasho can caaishata radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam kaana nebigu waxa u ida ikhtasala min aljanaaba markuu doonaya inuu ka maydho wudica lahu linaa horta weelkaa loo soo dhigaya weelka ayaa rasuulka loo soo dhigaya fa yasubu calaa yadayhi gacmihiisuu ku shubayaa biyaha qabla an yudkilahuma linaa intaanu horta weelka gelinin gacmuhu kusoo shubaya kusoo janjeerinaya xataa idaa hasala yadayhi markuu labada gacmoodba faraxasho ayuu adkhala yadahu lyumnaa gacantiisa midigtuu gelinayaa fi linaai weelka isagoo farxalan ayuu midigta darsanayaa uma saba bilyumna tan midigta ayuu shubay ku shubayaa oo midigtiibuu u isticmaalayaa daridii waghasala farjahu xubinkiisa hoosena wuxuu ku maydhayaa bilyusraa bidixda eegibriiqba matalan ma haysto weelaf ballaadhan buu haystaa intuu faraxasho buu midigta darayaa bidixdana ku istijoonayaa marka tanna istijaday waddaa tanna kushubidday waddaa waa farsama ruug oo labadii baa la isku farsamaynaya weelkiila haddaad qaaddood isku foorisay istijadunbuu ku filaanaya wax lagu weysaystaba la heli maayo waghasala farjahu bilyumna farjigiisiina wuxuu ku maydhayaa xubinkii hoose bidixda tanna waxay leedahay wixii nadaafada iyo daridii arrimahaas tanna maydhidda arrimaha xataa idaa faraqa marka uu ka baxo saba bilyumna cala alyusra saba wuxuu ku shubayaa bilyumnaa midigtii cala alyusraa bidixdiibuu ku shubayaa faghasalahumaa markaasuu maydhaya haddana mar labaad buu maydhayaayoo intuu midigtii soo daro ayuu bidixii ku nadiifinaya ama midigtiibuu darayaa labadoodiibuu ku faraxlanaya uma tamadmada wastanshaqa luqluqashadiiyo sandaarsigiibuu samaynaya uma yasubu calaa ra'sihi madaxiisuu ku shubayaa mila kafayhi sacabkiisa muggi labada gacmood isku qabtay muggood alaaa maraatin saddex jeer uma yufiidu calaa jasadihi jidhkiisa ayuu ku shubayaa kadibna biyaha waa istijadii waysadiioo qayb ah iyo maydhigiioo madaxa loo horraysiiyey intaasaad ka fahantay kolka hore waa faraxal iyo gacmo nadiifin kadibna waa istijadii kadibna waxa weeyaan weysadii qaarkii kore haddana madaxii baa loo horraysiinayaa haddana waxaa lagu xigsinayaa jidhka inta kale marka tartiibtii maydhiga wey baabu dikri cadadi kasli lyadayni qabla idkhaalihima linaa waa labada gacmood inta jeera la maydhayo qabla idkhaalihi macnaa baabu dikri cadadi kasli alyadayn labada gacmood tirada la maydhayaa la sheegi labada gacmood inta jeere aad farxalanaysaa laguu sheegayaa qabla idkhaalihima linaa intaanaad horta weelka gelin mase jeer baad farxalanaysa can abi salamata qaala saaltu caaishata radia allahu canha caaishaan weydiiyey buui can qusli rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam min aljanaaba nabiga janaabada siduu uga maydhanayay faqaalat markaa waxay igu tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nabigu waxa waa yufriqu wuxuu kusoo gembii jiray calaa yadayhi labadiisa gacmood alaaan saddex jeer saddex jeer buu kusoo janjeerinaya gacantuu kusoo janjeerinayaa biyaha markaasuu faraxlanaya haddana mar labaad buu kusoo janjeerinayaa markaasuu faraxlanaya mar saddexaad buu kusoo qalloocinayaa biyihii ku shubanaya gacmaha suu faraxlanaya saddex jeer buu buuxsaday way nadiif bay noqdeen uma yaksilu farja farjiguu maydhaya wuu istijooday wey uma yaksilu yadayhi mar labaad buu haddana gacmii maydhaya intuu istijooday kadib uma yumadmidu wayastanshiq waa sandaarsigii iyo luqluqashadii uma yufriqu calaa ra'sihi alaaan madaxiina wuu ku shubayaa saddex jeer uma yufiidu calaa saa'iri jasadi jidhka intaa hadhuu ku shubayaa isaalat ljunubi aladaa isaalatu ljunub qofkii janaabada lahaa wuxuu iska maydhayaa aladaa wasakda ayuu ka maydhayaa can jasadihi jidhkiisa bacda gasli yadayhi markuu gacmaha maydhay gacmii baad maydhaysa kadibna horta intaanad maydhanin nijaastaad iska maydhaysa ilaa qofku wuxuu ka dahaaro qaadanayaa laba arrimood annajaasa waalxadat xadat iyo nijaas labaduna way kala duwan yihin sidaynu kusoo tilmaannay baxdigii kitaabka bilowgiisa baabu dahaara bilowgiisa oo nijaas nijaastu way ka duwan tahay xadadka alxadatu hayru nijaasa xadadku waa shay kaa hor joogsado cibaadada inaad gudato oo ama aada dawaafi karto ama aada salaad tukan karto ama aada soomi karto wax kaa hor joogsadaa la ydhaha adigoon haddana nijaas lahayn adigoon nijaas lahayn mutanajista ahayn waa kii abi hurayre ugu jawaabay nabigu subxaana allahi ina almumina laa yanjus markii uu ku cawday inuu xada lahaado marka haddaad jinaabaysanta ama gabadha ee caado leedahay ama nifaaskii saas oo kale macnaheedu maaha inuu jidhkaagu nijaas leeyahay waa daahir baad waxbaa qofkii dawaatee caaisha tilmaamaysa inay wax wada cunayeen nebiga caraqooda iyo jidhkooduna istaabanayay dhar ay ku wada iyadoo dharkii huwanista uu ku tukanayay kullu daalika waxay ku bayaaminaysaa inaanu xadadku nijaas ahayn waana laba shardi oo kale gaar ah shuruudda salaada kolka la eego saddex shardi gaar bay u taagan yihiin oo waa qibladoo la qaabilo cawradoo la asturo wakhtigoo gala labada kalena waxay isugu ururayaan adahaara qofku inuu ka daahir yahay xadadka iyo inuu ka daahir yahay nijaasta marka waxaan uga jeedaa marka kutubta fiqiga aad ku aragta adahaaratu can inajaasa walxadad inuu qofku idhaahda maxay kale yihi waa dahaaro waa dahaaro un dee miaanay laba dahaaro un ahayn halka labadan shardi maa midun la yskaga dhigo maxay faraaraa ugu yeeleen halkanay kaaga muuqanaysa oo junubkii oo nijaastii iska maydhaya nijaasaan jinaabad ahayn buu maydhayaa waayahay saa daraaddeed baa waxaynu leenahay haddii maalan qofku uu daahir yahay oo dahaaro qabo maalan oo weyse qabo oo nijaasi jidhkiisa ay ku dhacdo ma weysaysanaya dee mana soo maydhanayo ee meeshii nijaastuunbuu maydhayaa meeshii nijaasta ayaad maydhaysa marka maydhidda nijaastu kaagama filaanayso xadadkii maydhista xadadkuna kaagama filaanayso nijaasta waa laba kala kaanay la qabso halkaasaa maalan adagoo weyse qaba dhiig kaaga daatay ama saxariya kaadibaa kaaga daatay gacanta dee waad maydhi uun meeshiunbaad maydhaysa ilan tanna qol ahayd tanna qol ah si kale haddii loo eego culimmadu waxa ay leeyihiin miyay istadaakhulayaa maydhigoodu maalan adiga oo xadad lah oo aan weyse qabin ayaa nijaasina kugu taallaa ma mid walba in gaar loo maydhaa mise waa la isku maydhi karaa xadiidkana wuxuu inoo muujinayaa nijaastana in gaar loo maydhayo xadadkana gaar loo maydhayo laakiin hadduu qofkii ka bogto oo labadiiba uu iswada raaciyo ka ansixi can abi salamata anahu dakhala calaa caaishata radia allahu canha fasa'alaha can qusli rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam min aljanaaba ninkaas caaisho u galo wuxuu yidhi nebigu sidee buu jinaabada uga maydhan jiray sharcigu xishood ma leh xumaanunbaa xishood leh wixii xune qurunqadhaadhah ayaa laga xishoodaa laakiin sharciga lagama xishoodo usluubka laysu weydiinayaa haa oo asxaabiyadii nabiga tiri sideedaan dee xaydka uga dahaaro qaataa subxaan allaahi fatataharibu ilaahay baa xumaan ka hufana dee dahaaro qaado dee adugu ilaahay harkaha sii soconina wixii kuu sheegnaya faham wey faham marka xishoodka ma aha in dee laga xishooday markaa xaqii nebigu kama xishoonine wuu u sheegaye iyada yara talaxtagu u diidanaa ilaa sagxadda ayay socotay xubinkeeda iyo sida loo maydhay uga sheekayn kari waaya nebigu nebiga markaa ninkani waxay uu weydiiyey abisalama caaisha sidee nebigu uga maydhan jiray arrinkan fa qaalat kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yutaa bilinaa weelkaa loo keeni jiray waa loo khidmaynayo xaasaskiisa u khidmaynaya oo waxa u khidmaynaya asxaabtiisa oo shaqaalaha u khidmaynayo dadku markaa way u kala tartami jireen rasuulka sala allahu calayhi wasalam khidmadiisa gabadhu inay ninkeeda u shaqaysana waxay ka mid tahay waajibaadka ama xuquuqda ay ku leedahay ma waajiba mise waa sunna bay culimmadu leeyihin markaa waa waajibaadkay ku jirtaa ilaa isba uu shaqaynayaa maxaa suuqa geeyey dee markanuu suuqa ordayo dhirisku dareerayo ilaa dhakada iyo xagga dambe dee islaantiibuu u shaqaynayay dee haddii iyaduna raashinkii uga shaqayn weydo soo kada lobsato oo tilaa shaqaalo keenso dee wuxuu leeyahy mid suuqii kaga soo shaqeeyo keenso waynu isag fadhiisanba haatane waaya marka alxuquuq azawjiya marka laga hadlayo maa calayha waxa iyada lagu leeyahy waxaa lagu daraa alkhidma lizawjiha inay ninkeeda u shaqayso waanay ku cibaadaysanaysaa intaasoo cibaaday niyoonaysa siduu isagoo cibaado niyoonayo taasi baab gaar ay noogu imanaysaa insha alla nikaaxa ah fayasubu calaa yadayhi alaaan saddex jeer buu farxalanayaa fayaqsiluhumaa gacmii buu maydhayaa uma yasubu biyamiinihi midigtiisuu kusoo shubayaa calaa shimaalihi bidixda intaa fahan marar badan bay soo noqotaa yasubu wuu shubayaa biyamiinihi midigtiisuu shubaya calaa shimaalihi bidixdu ku shubaya tuulkuu isticmaalaya waa midigta weelka wuxuu ku qabanayaa midigta meesha lagu shubaya biyahana waa bidixda fayaqsilu alaa fayaqsilu waxa uu maydhayaa calaa maa calaa fakhidayhi waxa bawdihiisa saaran wadyigii oo kale ama aan idhaahna madyigii haddii waxyaabo nijaasi ay jiraan ama kaadi ama saas oo kale bawdihiisa kaga daateen halkaasuu maydhaya inta looga jeeda waa inta ah marka si gaaru wixii meeshii bawdiha wax kaga been u maydhay ilaa waa bashare malag maahe uma yaqsilu yaday gacmihiisii buu farxalay mar walba farax halkaasuu kasii dambaysiinaya istijada wayatamadmadu waa luqluqanaya wayastanshiqu wuu sandaarsanaya wayasubu calaa ra'sihi alaaan saddex jeer buu madaxii ku shubaya uma yafiidu calaa saa'iri jasadi jirka intii kale ku shubaya marka maxalushaahidku iminka waxa weeye baabkan dhan u keenay sheekhu markay nijaasi kugu taalla intaanad horta maydhanin intaanad weysaysanin booska aad salaada ku tukanayso iyo marada aad ku tukanayso iyo jidhkaagaba horta nijaasa ka nadiifi kadibna xadadkii iska maydho ama jinaabadii ka maydho ama weysadii wasakda kugu taala horta suuliyo kadibna dahaaro qaado baabu icaadati ljunub qofkii jinaabaysnaa wuxuu soo celinayaa qasla yadayhi labadiisii gacmood inuu faraxalo bacda isaalati aladaa intii uu nijaasta ka maydhay can jasadihi jirhkiisa eg xadiidkii hore uunbuu faraaraw yeelay kitaabkiibaa wuxuu u soconayaa maadaama iyo kitaabaan la soo gaabinayna usuushii la raajacayay ka mid ah beri horena la ijtihaaday oo la qoray qarniyadii hore saddexdii qarniye hore wuu ka duwan yahay kutubtan mukhtasarkaa ee lasoo gaabinayo ee aynu hore u akhrisan jirnay marka waxa ay ku dadaalayeen halkii fuqahadu ay kala soo baxayeen iyagu axaadiid isagu kitaabkiibuu soo dhigtay markaa taraajimka iyo cinwaanada ayuu kaga soo saarayaa masaa'ilka marka waxa weeye sharaxii iyo xadiidkii wada socda taraajimkiibaaba canaawiintiibaaba sharaxii xadiidka ah marka kolkaa hore masalu kala soo baxay xadiidka haddana dhinac kaluu iska eegaya haddana dhinac kaluu iska eegaya soo celcelintan mar walba faa'iidu ka soo saaraya marka qasli yadayhi qofkii kolkii hore wuu farxashay haddana wuu farxalanayaa mar labaad bacda isaalati aladaa can jasadi intuu jidhkiisa ka maydhay nijaastii kadib عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحي نوصف في سميري النبي من الجنابة وكما إلينا قالت وحي كان يغسل يديه ثلاثة ثم يفيض يد بيده اليمنى على يس على اليسرى أبوك سو قلوعيني فيغسل فرجه وما أصابه حبن كيس أي وحي نشاس كل عيب وسكما إلينا وفي لفظ يفيض بيده اليمنى كعنت ميدحدا ميدكتا أيوك سو قلوعيني على اليسرى ثلاث مرات ستح جرب كشوية ثم يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثة ويغسل وجهه ثلاثة وجهنا استحجار بميريا اي ويسدي ماشي كجرتوي ثم يفيض على رأسه ثلاث صدح جار بمدح كشوية ثم يصب عليه الماء الله أعلم